wararka ka imanaya gobolka bakool ayaa sheegaya in maleeshiyaadka al-shabaab ay xalay weerar ku qaadeen guri ku yaala degmada waajid halkaasi oo ay ku dhinteen toddoba qof mas-uuliyiinta gobolka ayaa cambaareeyey weerarkan oo la sheegay inay ku dhinteen dad rayid ah mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray kooxda al-shabaab ayaa waxay weerar ku soo qaadeen mid ka mid ah guryaha ku yaala degmada waajid ee gobolka bakool guriga la weeraray waxaa ku geeriyooday toddoba ruux sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool guddoomiye ku-xigeenka degmada waajid ee gobolka bakool mukhtaar axmed xasan oo isna khadka telefoonka aan kula xidhiidhay isagoo ku sugan degmada waajid ayaa ii sheegay kooxda al-shabaab saqdii dhexe ee xalay inay soo weerareen mid ka mid ah guryaha dadka shacabka ay degan yihiin ee ku yaala degmada waajid halkaasi oo ay ku dileen sida uu guddoomiye ku-xigeenka xaqiijiyey toddoba ruux oo carruur ay ku jiraan sideedkii sac habeennimo qalay saqdii dhexe ayaa degmada ay soo weerareen dhulka al-shabaab waxayna soo weerareen guri ka mid ah guryaha ku yaala degmada waajid oo ay ku noolaayeen qoys dhan marka weerarkaas markuu dhacay waxaa guud ahaan ku dhintay toddoba ruux oo ay ka mid yihiin aabbaha guriga hooyada guriga iyo caruura afar carruur oo ay dhaleen iyo mid ka mid ah laba ruux oo marti u ahayd tira ahaan waxayna isku yihiin toddoba ruux waa garta marka ma dagaal meesha ay ku soo qaadeen ayuu ahaa mise si gaara ayaa qoyskaasi ay u beegsanayeen dabcan meel meelo kale oo dagaalkaas ka dhacay ma jirin si toos a loo soo weeraray gurigaas runtii arrin aad u foolxun bay ahayd magaaladana iyo guud ahaan gobolkana lala yaabay marka caruur oo iska masaakiin iska ahayd iyo hooyadood a meeshii lagu laayay runtii aad baa loogu xumaaday waana ugu taabsiraynaynaa dhammaan qaraabadii iyo ehladii dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo munaasabadda lagu sagootinaya ra-iisul wasaaraha ka hadlayay ayaa muujiyey inuu aada uga xun yahay dhacdadii lagu gubay gaadiid u raranaa ganacsada magaalada xudur inta u dhexaysa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo deegaanka qurac joome madaxweynaha koonfur galbeed ayaa sheegay in dhibaatooyinka shabaab ay geysanayaan ay yihiin kuwa wax ka qabasho u baahan waxaan rabaa inaan halkan aan ka cambaareeyo nimankii burcadka ahaa ee argagixisada ahaa ee dad soomaaliyeed oo masaakiin ah oo ganacsato ah hanti ay leeyihiin loo soo raray meel tuulo ah qurac joome la yidhaaho magaalaha ayagoo joogaan inta ku weeraray si cadowtinimo ah oo xaasidnimo ah oo bini aadamnimada ka baxsan hantidii dadkii masaakiinta ganacsatada ahaa oola dhaqmay oo baabi'iyey oo gubay macalin gaadiidkii macalantidii runtii waxaas iyo wax ka xun baa laga fili karaa shabaab nin walboo soomaali ah waxaan rabnaa inuu ogaado xumaanta iyo nacaybka ay u qabaan dadka soomaaliyeed meel walboo la joogana loo diyaargaroobo oo layska celiyo oo loo kaco oo aan laysku fiirsanin cadownimadooda iyo dhibaatada ummadda ay ku hayaan mar dambena aan la aqbalin marka waxaan rabaa inaan inta aan aan iraaho dhibkaan inla qabnaa waa inla qaybsanaynaa hadduu ilaaha yidhaahana dowlad goboleedka koonfur galbeed way idiin soo gurma doontaa khasaarihii ku dhacay dadkii reer xudur oo hantidooda la gubay ganacsatada ahaa ilaahay idankiis dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay ceymiyaan annaga dowlad ahaana waa cayminaynaa dadkaas cayrtii la ceyrteeyey ugama harayno
mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo